أخلاقنا زادنا فارتق كي ترى تشرق بروحك في الكون كالمهرة بالصدق والإحسان نبلغ في العلا قدرا ونزهر الروح إن حب قد عبرا فالصبر زاد القلوب الطيب أثرا ونوره يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel weliba oo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaadna kusoo dhowaataan darsiga siddeedii tobanaad ee kitaabka bisiyaami tartaqi akhlaaquna waxaana halkan ka soo jeedinaya sheekh cabdiweli muudey ee aan ka wada faa'iidaysano يحمل الأرواح والبشرا يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرا
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كجرني كتاب كيني بالصيام ترتقي أخلاقنا صونك أيا وحن كوكبعنينا ضبيعة نضا وحيان xalaqadan xalaqadii siddeed iyo tobanaad weeye kitaabkaasuu qoray doctor maxamed bin moxamed alfaqiih xalaqada siddeed iyo tobanaad waxay nooga bilaabanaysaa akhlaaqu saa'imi fi tariiqi qofka saa'imkee sooman dabeecaddan laga rabo markuu waddada marayo iyo habka inuu u dhaqmo laga rabo ayay u baabta meeshaasuu ka bilaaban ciwaankii ah akhlaaqu saa'imi fi tariiqi waana xalaqada toban iyo siddeedaad ikhwaaniya saa'imuun walaalahayga soomanow maadaama bil barakaysan ee ramadaan aynu ku jirno xafidakumullah ilaahay ha idin ilaaliyo ha idin xifdiyo wa ascadakum allana ha idin liibaaniyo naltaqii bikum mujadadan lilxadiidi can akhlaaqi asaa'imiin waan kulmaynaa mar cusub annagoo ka warramayno dadka sooman dabeecaddooda wa kayfa nastafiidu min asiyaami see baan uga faa'iidaysanaa soonka litaqwiimi suluukina inaan toosinno daraaddeeda dhaqankayna iyo wa tasxiixi masaari alakhlaaqi alkariima iyo dabeecadda wanaagsan booskeeda masaar waa booskii weeye akhlaaqda kariimada ah fii xayaatina noloshayna dhexdeeda seebaan saxiix uga dhignaahon u hagaajinaa wa xadiidunaa fii hada alliqaa kulankan kan waxaan ka sheekaynaynaa can akhlaaqina dabeecadannada fi turuqaati waddooyinka allatii taasoo wadacad ay dejisay ashareecata algharaa shareecadaynii caddeed lahaa waxaa u sugnaaday al aadaabu saamiya aadaab aad u sarrayso ayaa dabeecaddaa wanaagsan u sugnaatay allatii taasoo tadmanu aminu nnaasu tadmanu damaano qaadayso amnu nnaasi dadka amnigeeda yacnii shareecadaa iyo aadaabtaa sare oo damaanad qaadayso tadmanu amnan amnuna amna annaasi dadka amnigooda iyo nabadgelyadooda rijaalan wa nisaa'an rag iyo dumarba fiihaa waxaa ku sugan waistiqraaru macaayiishihim inay ku sugnaadaan noloshooda calayha islaamnimada korkeeda wa ina annaadiru fii turuqaatina qofka fiiriya waddooyinkayna fii shahri ramadaani almubaarak bisha barakaysan ee ramadaan liyaraa wuxuu arkayaa katiiran in badan oo min asuluukiyaati aljamiila dhaqannada quruxda badan la ka mid ah walatii taasoo taxtaaju u baahan ilaa tacsiisin xoojin u baahan iyo wa namaacin kobcin yacnii habdhaqanka quruxda badan leh in la xoojiyo lana kobciyo bay u baahantah kamaa naraa saan aragna weeye suluukiyaatin mashyanatin yacnii dhaqanno xunxun taasoo taxtaaju minaa xaggannada uga baahan ilaa nubdihaa tuuriddeeda inaan tuurno iyo watiraaxihaa tuuritaankeeda inaan iska saarno laa siyamaa gaar ahaan wa naxnu annagoo fii shahri fii shahrin bil dhexdeed ku sugan bishii barakaysaneed ee ramadaan dhexdeeda ku jirna bishaasoo yunaadii yunaadii fiihi gudaheeda la dhawaaqahayo oo malag xagga eebba ka qaylinayo yaa baaqiya alkhayri aqbil war midka khayrka raadinayo khayrka soo qaabil bishii khayrka baa la joogaa oo dabeecadaha iyo dhaqannada wanaagsan laga dabeecad dhigto oo yaa baaqiya shari akhsir midka sharta raadinayo ka gaabi xilligii sharta lama joogo ilaan bil cibaadoo ramadaan baa soo gashay oo khayr badane fa yaa baaqiya alkhayr midka khayrka raadinayo imla' tariiquka bidikri illaah waddadaada ka buuxi ilaahay inaad xusaysid subxaanahu hufnaay oo markaad dariiqa iyo waddada hayso waa inaad ilaahay xusa xustaa oo subxaana allah allaahu akbar laa ilaaha ila allah inaad tidhaahdaa lagaa raba yakun wuu ahaanayaa shaahidan laka mid kuu marakacaya yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda jaa'a fii musnadi axmed waxaa ku yimiday bisanadin saxiixna uu ku warinayaa sanad sugan oo saxiixa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abi hurayra laga wariye wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi maa jalasa qowmun majlisa qowm meel ma fadhiistaan laa yadkuruuna allaaha aan alle xusaynin ilaa hadday qoom meel fadhiistaan oo allana ayan xusin kaana calayhim korkooda waxaa ahaanayo tiratun qoomamo ayaa ahaanayso ay xasratan nadaamo iyo shallayta ayaa ahaanayso marka qoom meel ma fadhiistaan mana socdaan waa ku xadfantaho ilaa haddayan alla xusin waa ka shallaynahayaan wamaa min rajulin mashaa tariiqan xadiiskii waa sii wadiye welin qof ma jiro socda wadda socda falam yadkur illaaha calayh ilaahayna aanan ku xusin waddada ilaa kaana calayhi tira ayadana qoomamo iyo shallay baa dushiisa ahaanayso socodkii uu waddada lugaynahayay hadduusan eebba ku xusin wamaa min rajulin nin ma jiro ama qof ma jiro awaa ilaa firaashihi u dulmay gogoshiisii yacni gogoshiisii jiif u aaday awaa ilaa firaashihi bimacnaa malja'iisii iyo meeshuu u hoyanahay gogoshiisii u dunmay ee aaday ma jiro falam yadkur illaaha calayhi eebbana aanan xusin ilaa kaana calayhi tira ilaa kaana calayhi tiratan qoomamo iyo shallay baa dushiisa ahaanayso imaam axmed baa musnadkiisiisa ku saxiix yeelay tirmidina waa werin asheikh alalbaniyana saxiixada ayuu ku saxiix yeelayaa safxada toddobaatan iyo sagaalaad xadiiska marka wuxuu tusinayaa haddaad fadhiisato iyo haddaad meel socoto iyo haddaad firaashkaada aadaba inaad ilaahay xusto in lagaa rabo waana midda ilaahay uu ku ammaanay markuu ulul albaabka ka hadlayay aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubih marka saddexdaas xaaladoodba inaad alla xustaa lagaa raba maca kownika aad taagan tahay ood fadhido oo haddana aad siixanaysid saddexda xaaladood insaanka u dhexeeya weyn taas marka waxay tusin waddadaada inaad dikri ilaahay kala buuxiso bisha bil khayr way khayrkaaad soo qaabisho cagsigeeda wayaa baaqiya shari akhsar qaybta kale naadida oo malaga dhawaaqahayo midka sharta raadinayow ka gaabi aqsir can simaaci alghinaa'i heesaha dhegaysigooda ka gaabi iyo hadallada xunxun ee maalayacniga ah dad baa kharsanahaya oo muusig iyo heesa la dhuumanahaya oo qalbigooda dilahaya ciyaadan billaah iyo wamaa xarama allaahu fii tariiqik iyo waddadaada waxa eebba kaa xarimay sawaa'an ha sinaata fii sayaaratika adigoo dul saaranba ha noqoto baabuurkaada dhexdiisa dad baa baabuurka dhexdoodii kula dhuumanahaya muxaramaad iyo wax ilaahay ka xarimay aw daraajatika ama mootadaada oad aragteen ilmaha labalugoolayda wato markay riddada u gelahayaanna muusig bay kusii tuuran markay ka soo baxayaan muusig bay ku tuuran markay walaayaadka islaamiga soo gelahayaanna qur'aan iyo wacdi bay shidahayaan khaladuu camalan saalixan oo aakhara sayi'an way isku dhexdheheen marka iltibaas bay sameeyeen haddaad baabuurkaada iyo mootadaada wadataba aw jawaalika taleefankaadana waxaa lagaa rabaa inaad ka ilaaliso taleefannada lagula dhuumanayo moomiriga inta bakhtiga lagula shubto la qarsanahaya bili'aadanka iyo basharka layska qarinayo yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah ilaahay waa kaa warqabaa qulubtaada ha dilin bil cibaadaa lagu juraa bahalka taleefanka waa musiibo iyo imtixaanka jeebka noogu jiro weeye kheyrka marka in loo adeegsado oo waxyaabaha lagu dhegaysanaya fasahaadka laga ilaaliyo wajcal ka yeel inkastoo haddaba la diiday midkan hadda muuqaalka ah horena waa loo diiday walaayaadka islaamiga guud ahaan haddana kuwa aan muuqaal ahayn oo mumire qaadanahayo fuxsi laga dhagaysanahayaabaa badan wajcal ka dhigo qofka mu'minka aho min shahri ramadaani almubaarak bishan xaggeedae barakaysanee ramadaan fursatan fursad uga dhigaad uga faa'iidaysato lian tamla'a tariiqaka inaad ka buuxiso waddadaada bimaa yashhadu laka wax adiga kuu markhaati furaya bayna yaday rabbika rabbigaa hortii ileen ilaahay baad hor istaagi doontaa qiyaamada maalinteeda wax kuu marag furahaya waa inaad bishan ka yeeshaad uga faa'iidaysataa fursadda aad haysato fa ina alarda dhulka allatii tamshi calayha aad dusheeda ku soconayso tashhadu laka way kuu markhaati furi doontaa adiga wixii khayr ee wanaageed geysatay aw calayka ama dushaadai markhaato ku furi doontaa wixii xumaan aad samaysay kamaa qaala subxaanahu siduu alle yidhi yowmaidin maalinta qiyaamee dambayso tuxadisu akhbaarahaa arladu wararkeeda ayay warramaysaa dhulkeedii ayay dhulka wixii lagu dul sameeye korkeeda ayay warrami qiyaamada ayay ku markhaati kocaysaa dadka bianna rabbaka awxaa lahaa rabbigaa baana u waxyooday maalintaa inay warranto qaala almufasiruun waxay dhaheen ay tashhadu waxay mara kacaysaa calannaasi dadka korkooda ku markhaati furaysaa bimaa camiluu waxay camal faleen calaa dahrihaa arlada korkeeda ay ku camal faleen oo min khayrin khayr ah ama aw sharin shar ah wixii khayre arla korkeeda aad ku samays iyo wixii share dhul dushii aad ku samays intaba dhulkiibaa kugu markhaati kacaya maalinta qiyaamada saas darteeda marka inaad marka aad ka samaysato acmaal suuban fainaha min jumlati ashuhuudi aladiina yashhaduuna cala alcibaadi biacmaalihim taana waa arrimaha guud ahaan ku maraqaati kici doono addoommaha dushooda acmaashoodii ay duni soo sameeyeen intay adduunyada noolaayeen tafsiiru tabari baa laga fiirin juska labaatan iyo afaraad safxada shan boqol afartan iyo sagaal taana waxay tusin arladu inay aakhiro markhaati kici doonto yaa baaqiya alkhayri aqbil soo qaabil watacalam baro markaad soo qaabisho bishaan barakaysan fanna rafci aladaa fanku waa fanna yacni qaabka iyo habka rafcu aladaa can adariiqi waddada looga rafciyo waxa dadka dhibahaya fa inna daalika calaama arrintaa waxay tusinaysaa calaamo xayaatu damiiri qofka damiirta leh noloshiisa iyo waaliimaanu alcadiim iyo iimaanka weyn qofka leh fii qalbi saa'imi laabta qofka sooman ahaaday iimaanka weyninka badan leh calaamadaha lagu garanayay ka mid taha in la rafciyo waxa dadka dhibahaya ee dariiqa ku dhibaya xadiiskii buu keenay fa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abi hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullahi sal allahu aleyh wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi al-iimaanu bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood dhowrku markaa saddex baa u yar toddobana way u badan tahay marka toddobaatan iyo saddex ilaa toddobaatan iyo toddoba qaybood weeye iimaanku wa adnaaha waxaana ugu hooseeyo imaadatu aladaa can adariiqi waddada oo laga leexiyo waxa dadka dhibahaya akhrajahu muslim imaam muslim baana xadiiskaa werinaya taas marka waxay tusin wax kastoo dadka dhibaya oo dariiqa laga qaadaa dadka saa'imiintaee sooman akhlaaqda laga raba weeye wa ta'ammal akhi saa'im walaalkayga soomanow maadaama bil barakaysanoo cibaada lagu jiro bal fiirfiiri hada alxadiis xadiiskan isagaa bal fiiri alladii takhshacaru lahu alabdaan alladii takhshaciru lahu alabdaan kaas uu la jirracoonahayo jirka jirkaa jirracyo ka kacaysa sababtoo ah haddii lagu yidhi imaadat aladaa can adariiqi baa ajir lagaaga qorahayaa oo aad dadka waxa ugu hooseeya iimaanka ama tawxiidka kan ugu hooseeya uu yahay waxa dadka dhibood dadka laga qaada takhshaciru lahu alabdaan jirkii baa macnaha la jirdhicoonahayo wa tashra'ibu lahu alacnaaq qooruhuna way ka cabahayaan waa iska isticaara erayada ile nuunta waxa mare wax macaan baa ka degahaya rawaa muslimun can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululah sal alla alay wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi mara rajulun biqusni shajaratin ninbaa soo maray geed laanteed oo calaa dahri tariiqin waddada dhexdeeda saa u laalaada oo ka baxaysa faqaala wuxuu yidhi wallaahi la anxiyanna haada wallee waan ka leexinon ka leexin can ariiqi almuslimiin muslimiinta waddadooda la anxayinna haada waan ka leexinahayaa can ariiqi almuslimiina waddada muslimiinta jidkoodaan ka leexinahayaa laa yu'diihim saysan u dhibin markaasuu ka qaaday fa udkhila aljanna janno ayuu ku gala wa fii lafdin fashakara allaahu ilaahay baa u mahdiyey lahu addoonkii faghafara lahu wixii uu sameeyey baa ilaahay u mahdiye bimacnaa markaasaa ilaahay u dembi dhaafay tabaaraka wa tacaala akhrajahu muslim baana xadiiskaa soo saaray marka geed oo aad jidka ku soo marto dadkana dhibaataynaysa inaad ka goysaa la raba oo ummaddu ay waddada la mari la'yihiin dhibaataynahayana dadkuna waa iska socdaanoo wax iskama leexshaan fa yaa man tadma'u jawfaka qofkii calooshiisii oomaysayow alla qofkow alla qof yahow fayaaman alla qof yahow tadma'u ay oomaysay jawfuka calooshaada oo watawajaca badnuka calooshaadana ay yani gaajoohaysow rajaa'a jannati illaahi raja aad ka qabta ilaahay jannadiisa iyo wa raxmatihi talamasa raadi raxmat allaahi ilaahay raxmadiisii raadi talamasa raadi raxmat allaahi wa jannatih ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa jeri fii sujaajatin dhalo tarfacuhaa aad sare uga qaaddo min ariiqin waddada dhalo jaban oo dadka durays oo aad waddo ka leexisaa janno ku raadinaysaa ama aw tasiilu shawkatin inaad zuuliso qodax jidka taal oo dadka aad ka qaato taasoo yachuru bihaa dadka mudaysa daciifun aw xafratin qof daciifa bay mudaysaa yachuru bihaa shawkadii baad duraysa daciifun qof taag daran oo qodaxdii baan iska siibi karin da'wiya waayeel ama xanuunsan ama aw xafratin god tu'dii dadka dhibahaya oo dariiqa dhexdiisa laga qodo musliman oo milal muslimiina ka mida muslim muslimiinta ka mida in ta wadada god laga qodo dadku ay galaan ay ama ku jajabaan khatarteeday leedahay marka dariiqyada ummaddu ay maraysa jidna waxna qashinkana laguma soo daadi karo qodxaha iyo dholodhinka laguma jebin karo waxa weeye godadkana lagama qodin karo si muslimiinta ugu daadanin ilaahay fadligii walaayadka islaamiga hadda in musqulaha gudaha la geliyaa laga hirgeliya waagii hore bannaanada iyo jidka laga qodi jiray dhib badan baa lagala kulmay faqad jaa cinda albayhaqiyi bisanadin xasan can mucaadin radia allaahu canhu ilaan dhulkan wadada waa caam dadkaa iska leh guriga adiga aad leedaha musqulshaada ka dhex qodo faqad jaa cinda albayhaqiyi bisanadin xasan waxaa ku yimiday bayhaqi sanad xasana uu ku werin can mucaadna laga werin radia allaahu canhu qaala mucaad inuu yidhi qaala rasuulu lah sal alla alay waslm rasuulka alla wuxuu yidhi man rafaca xajaran can iariiqi qofka ka rafciyo ka qaada dhagax wadada dhagax lala mari la'yahay oo soo majeestaan baaba dhulkii ka soo dhashay meelaha wadooyinka duruqda ee dhagaxda badan leh dhagaxaasoo kale mar inta loo dego in la kawiyo oo laga saaro wey marka qofka rafciya ee xajar ka qaada ariiq kataba lahu xasanatan baa loo qoraa waman kaanat lahu xasanatan dakhala aljanna qofkii xasano u sugnaatana jannuu gelahayaa akhrajahu tabaraaniyi fi lkabiir buu ku weri imaam albayhaqina shucabi buu ku werin waxasanahu alalbaaniyi fi saxiixi aljaamic asagiirna sheikhu alalbaani xasan buu uga dhigayaa xadiiskan isaga ah marka dhagax iyo qodax intaba waa la sheegay iyo god iyo waa dhalo waxyaabaha dhibka keena bay ka mid taha oo duruuqdana dadku ay ku soo shubaan hadda waxaa zaa'id sii noqday xafaayadda ilmaha laga siiba ee saxarada ka buuxdo oo dariiqyada guryaha lasoo dhigahayo ciyaadan bilah oo xilliga roobkana cudurro ka kacahayaan marka inaan dadka muslimiinta lagu dhibaataynin xafaayadaha ilmaha saxaradooda ku jirto ee meelaha qashinqubka la geeyo in la qaado oo dadka wax lagu dhibahayo waddadana loo dhigahayo wayaa baaqiya shari akhsir buu weli shiiqu wadaa war midka raadinaya shartoow akhsir ka gaabi can ramyi l adaa waxaa dhibahaya dadka oo la geno can dariiqi lmuslimiin laga tuuro akhsir can ramyi lzajaaji dhalada ka gaabi inaad ku tuurto ee dariiqa gudihiisa akhsir can ramyi lzajaaji waalqamaamati wannajaasaati yacnii waxyaabaha nijaasooyinka waxyaabaha qurunka ah iyo dhaloodhinka fii turuqaati almuslimiin in lagu tuuro inaad micnaha aad ka gaabiso faqad jaa'a cinda tabaraaniyi waxaan ku yimida can xudayfata ibni usayd qaala rasuulu lah sal alla aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man ada almuslimiina fii turuqaatihim qofka ku dhiba muslimiinta waddooyinkay marahayaan wajabat calayhim lacnatuhum lacnadoodii baa u waajibaysa oo addoonka asaga waa la lacnadahayaa akhrajahu tabaarini fi lkabiir buu ku soo saaray wa xasanahu lalbaaniyu fi saxiixa albaanina waa saxiix yeela saxiixaduu ku saxiix yeelaya xadiiska asagaa marka wuxuu tusinayaa qofka muslimiinta duruqaadka ku dhiba in ay u waajibaysa dadka inay lacnadaan sababtoo lacnad kugu dhacday jidka waxaa noo soo dhigahayaa ummadda waa kugu ridahayaa taasaa marka u waajibayso qofka marka inuu ka digtoonaado waa lagama maarmaan akhi saa'im ama ikhwaaniya asaa'imiin walaalahayga soomanow xariyun waxaa mudan binaa annaga noo mudan an yu'thira calaynaa inuuna saameeyo dushannada assiyaama soonka inuuna saameeyo oo fa nucti atariiqa in markaa aan siinno waddada xaqahaa xaqeeda aan siinno falaa naqifu wasada atariiq aanan roogsanin waddada dhexdeeda walaa nulqii mukhaalafaatunaa aanan micnaha ku tuurin ama aanan kula kulmin waxyaabaha haraadigeenna ah ee annaga naga soo hara ee khashinkayna ah walaa nulqii inaanan ku ririn mukhallafaatunaa waxyaabaha haraadig ee annaga naga soo haray fii mamaraati almuslimiin muslimiinta waddada ay marahayaan lafihii iyo raashinkii iyo waxaad arkee biyihii iyo jirka lagu daadinahayo dariiqii dadka ay mari la'yihiin fainna daalika kullahu kaa dhammaantii yejlibu wuxuu calaynaa dushannada u soo jiidanayaa غضب الله ilaahay caradii buu u soo jiidayaa wanaxnu biamsi alxaaja annagoo aad ugu baahan ilaa raxmat illaah ilaahay naxariistiisa annagoo u baahan haddana cere ilaahay waxaan ka qaadaynaa fii mamaraati almuslimiin haraadiga naga soo haree wasaqda ahee qurunka ah inaan ummadda jidka u dhigno waa inaan xakamaynaahoon ilaalinaa iyo wa itqaa'i inaan dhowrnoon ilaalinno qadabihii ilaahay caradiisa aan iska ilaalinno falnakun aan ahaano calaa xadarin min daalika digtooni dusheed arrintaa ayadaa inaan kaga sugnaanno badbaadadaynii baad ku jirto si aan adduun iyo aakhiraba aan ugu dhoorsanno isagana ilaalinno inaan xadgudub la nimaadno akhi lkariim walaalkayga wanaagga badan lahow kamaa anna man akhlaaqana rafcu ladal xisiyi sidoo kale akhlaaqdayna waxaa ka mida in la rafciyo waxa dadka dhibahayee xisiga ah xisiguna waa waxyaabaha la taaban kara weeye oo lafihii iyo dhaloodhinkii iyo waxyaabihii dhagxaantii iyo ee, waxyaabihii micnaha ahaa najaasaadka ee wada- waddada dadka loo dhigayey iyo haraadigii lafihii go'go'ay iyo waxaasoo dhan wax xisiyoo la taaban kara wey in dadka laga rafciyo dabeecaddayna inay ka mid noqoto kamaa anna akhlaaqunaa dabeecaddayna siday ahaan lahayd rafcul adaa in la qaado alxisiyi sida wax la taaban karo looga rafciyo cani ariiqi waddada oo qashinka aan loo soo dhigin fa innahu yajibu calayna waxaa waajib nagu ah an narfaca aadaana almacnawiyi waxyaabaha aan la taaban karin inaan rafcinno ee haddana dadka muslimiinta aan ku dhibayno min turuqaati almuslimiin inaan ka rafcinno oo aan ka qaadno waxyaabahan la taaban karin waxaa ka mida jaasjaaskii istihzaa'ii baa ka mida namiimadii iyo xantii baa ka mida ee inaan iska ilaalino falaa natakallamu inaanan ku hadlin weeye cala almaarati waddada ay dadka marayaan inaanan ku hadlin inaanan ku hadlin eh, falaa natakallamu cala almaarati walaa natakalla falaa natakallamu cala almaarati inaanan ku hadlin waddada dadka dushooda ay marahayaan biqiibatin qiibadiibu markaa ka hadlaya bimacnaha waxa weeye dadkii in la xanto xantii weeye biqiiba cala almaarati biqiibatin falaa natakallamu cala almaara dadka waddada ay marayaan inaanan kula hadlin biqiibatin xanta walaa namiimatin iyo isku diraha walaa sukhriyatin iyo jeesjees wala istihzaa'un iyo jeesjeesku mid weeye sukhriyada iyo jeesjeeska oo fa yaksuru asaa'imu uu naga gaabsto soonkii alxaqu lisaanihi can alxaraami asaa'imu alxaqu lisaanuhu can alxaraami uu markaa gaabto qofka sooman wixii xaq loogu lahaa oo ah lisaankiisa inuu xaaraanta ka ilaaliyo wa caynahu can innadari ishiisana uu daymada ka ilaaliyo ila alcawraati waxyaabaha cawraadka ah ee ceebta ah inuu ishiisa ku eegin iyo wal aathaam waxyaabaha dunuubta ah oo fa yaksuru asaa'imu uu gaabiyo qofka sooman inuu gaabshabaa la rabaa wal aathaam muxaafidan isagoo ilaalinaya fii kulli daalika arrimaha la soo sheegay oo dhan calaa iimaanihi alcadiim iimaankiisa weyn isagoo ku dhowrahaya wa mutamasikan isagoo ku dhegan bikhuluqihi alkariim dabeecaddiisa wanaagga badan leh kamaa callamahu rasuuluhu calayhi afdalu asalaati waatasliim sow noo baray rasuulka ilaahay suu u bara qof kasta kamaa callamahu suu u bara rasuuluhu calayhi afdalu asalaati waatasliim dabeecadda kariimka ee weyninka badan leh in la xifdiyo cawraadka muslimiinta iyo dunuubta in layska ilaaliyo si looga badbaado in ummadda lagu xadgudbo si aan isaga ilaalinno xadgudubka asaga ah xalaqadaynan marka meeshaas baan ku joojinaynaa siddeed iyo tobanaad insha allah allahna suga sabaadna allahna siiyo kuwii dariiqa ka qaada waxyaabaha duruqda dhibahayana ilaahay inuu nagu daran ilaahay ka rajaynaynaa allahna suga sabaadna allahna siiyo gaalo gaalo dhashay allaha jabiyo mujaahidiintana allaha guulaysiiyo walaalaha alla dartii loo dilaan shahaada allah ka aqbalo walaalaha allah dartii loo dhaawacana allaha caafimaadiyo gaalo gacantooda muslimiinta gashana allah nooga soo fakiyo annagana ilaahay gaalo nooma gacan geliyo ridi ee gaalnimada allah naga ilaalisho khaatimadana towxiid iyo shahaada allah noogu gebagabeeyo wallahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi sabiil wasalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh xalaqadii siddeed iyo tobanaad baa meeshaan noogu eh kitaabkeynii bisiyaami tartaqi akhlaaquna wabilaahi towfiiq يا رب نور دربنا خيرا ومؤتمرا واجعل لنا في رضاك الأنس مزدهرا لتبقى الأخلاق في أفعالك ظاهرا فنسمو بروح تسعى دوما إلى الوطرات